waxaanu ku yidhi saddex boqol oo soomaali kor baanu u dhaafnay joolisha suugaan baanu ka buuxnaa rag iyo dumarba iyo toban jir ugu yar hablaha iminka socda afar iyo toban jir saddex iyo toban jir ciyaalo dumar ciyaalo wata uuraan leh macla aabahood la socday lala xidhay oon cidimo maqnayn oon cid wax kasoo bixkaraynin hal wakti baa cuntada la siiya halkaa wakti bay cuntada ku joogaan caafimaad daraa haysa joolasha anaga buuxinay suugaan qadyaan bay naga taagan tahay meeliga kala geyso wakti xaadirkan ma hayso waa tahay halkee laydinka soo qabtay idinku waan buuxnaa waana laga soo qabtay qaar saxaraha laga soo qabtay way isku wada jiraan qaarna ayaga soo galaya suudaan baa lasoo qabtay oo waxaa laga soo qabtay qaar badda agteeda meel lado bada badda udow qaar saxaraha laga soo qabtay lindiya iyadoo socdo jid- jidka dhex batankaa laga soo qabtay waxaan kulsaasaan isugu jirnaa qaar soo galay oo markaa la qabtay iyo qaar sii baxayay
imise ayaa gaaraysaan hadda wakti xaadirkan halkan aan ku xidhan nahay xaraafadan aanu ku jirnan ku xidhan nahay haddii dumarku soddon iyo dhowr waa gaarayaan afartan waa gaarayaan dumarku qaybta raggana ma ankinin laakiin waa badan yihiin ad afar boqol waa gaaraysa soomaalida jaleesha ku kala jirta way badan yihiin jeelashoodu waana buuxlaa waana buuxlaa xitaa meelna maalmihii horena na soo xidhay meelna kala seexiyaan way waayeen meelna kala geeyaan ayaga yaabay meel yaroo banaan aho waxaan kula arqariyada ugu dhimanaysa maalin dhan nagu hayeen iyo habeendan kadib waa meelo nagu kala meelo yarana kala gelgeliyeen way yaabay maalin kasta waxaana soo qabtaa boqol iyo konton maalin kasta waxaana soo qabtaa boqol maalin kasta toddobaatan kuwa ugu yarana soo qabtaa afartan iyo konton ah soomaalida la soo qabanayo halkee ku wajahanadeen markii hore ladiin soo qabanayay anagu waxaanu ku soconay aniga idan kula hadlaya saxaraha layga soo qabtay laba jeel baan soo maray jeel baan soo maray lacag baa layga qaatay qaraamaaduna layga bixiyey shan milyan oo lacagta wadankanaan bixiyey markaan lacagtaa bixiyey waa laysii daayey damiinad baan la imin damaanadii baa laygu sii daayey saxarihii iyo safarkaygii baan sii watay umaan ima soogaan inaan fadhiyo dansi iyo dhibaatadii wadankayga keentay i haysay waxaan israha yurubka aagashada ilaahay nafta kuu daayo gubad baan ka tegaa gubadkaada waxu qabsatid markaanoo saxarihii sii maraya annaga iyo dad badan laba gaari youtubekaanu ku jirna waqti xaadarka wanageysa labada gaari ee laisbarbarahaya dadka banaanka la wada fadhiisanaya cuntada meesha loogu kaydinaya soo qabtay ayaanu nahay cid noo timi safaaradeena nooma iman cid noo timi iyo cid naga warhaysa saasweyne xitaa idaacadda qaar xaraga ku hadlayaa nagu jiray oo dhahayo jeel ma doonayna jeel horaana soo marnay in jeel naga beriyo ma doonayna kulkalkooda ugu celiya
waxaa ii sheegtaa wax xiriira laga tar gatar gatar
wax xiriira mala samayseen waan baqaya waana waan baqaya meeshana looma ogolo telefoon waanu baqaynaa oo haddii laygu qabto hog baa laygu ridaya telefoon anaa ku hadlaya oo idaacad loo u gudbinaya Eh, wax xiriir mala samayseen eh, safaaradda si gurmud laydinku fidiyo
walaala khasaaradaynu weyna og tahay kuwa xanuunsan baa nagu jira kii aan lacagtiisa dhaqtar celiyeen mayso kuwa dhaawac oo xafada ku dhacay ayaa xafada kusoo dhaceen jidka itoobiya markay kamareen halkan soo gelayeen maxay nageysiinayeen burcad intay jidka ku hesha xafadaysay baa nagu jira cidi dhaktar ma geysan halkiiba dhaawac lagula siifaan kuwa kale waaba la la'yahay meelaga mareenba inan xaamilo ah oo xitaa waxa lala socota muus jeex marka galay imika dhigla'aad ila lilataa inay dhimato faaqa ay khatar ku sugan tahay dhigla'aan ayaa la siiftaa cid xanaanaynaysa cid banaanka kaaga imanaysa kuma soo booqon karaan soomamaana xidhanahay soomaalida meesha joogtay caadigeena haysa xitaa deel kale lama soo booqon karaya waa la xidhaya dib baa loo raacaya Waa tahay.
idinkasanayey idinkaa tirsaday waxaan ka codsanayay in noo samayso xitaa gurmad noo dirta dadka ka sarreeya madaxda ka sarreysa wasiirada ka sarreeya inay yidhahdaan dadkan si undhaha anag wax u- ma u qaban karna waxna umaahayna ama dalkii ku tiriya ama si undhaha gurma degdega usoo dira waa gartay waanu qaawanahay Eh, dumar baan u wal- badan nahay caar baan u badan nahay wala- walaal qof kale iigu dhiib oo kuu dhow hadday jirto ayo asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxma walaal magacaa ka bilow bal eh, xaaladiina ka warama
magacay galadan way waad baa u dhiban nahay oo jeelasha ugu dhiban nahay suudaan suudaantu nooma naxariisato oo wiil soomaaliya nama soo booqan karo waa la xirayaa oo waan ku dhibaataysan nahay meeshan oo jeelasha waan buuxsanay oo wiilasheeda iyo firitaan waa lagu shaqeynayaa silicay ku nool yihiin Eh, ilaa daawacaana ku jiro oo gobol haddayna waxaanusasa saan dadka ugu hayno waagu noogu baryaa cid dhakhtar noo geysta malaageen imaan waan ku duloooyeynaa waa gartay bal waxaa ii sheegtaa eh, inta maalmood ee aad halkaa ku xirantihiin dad baa toddoba bilood ku xiran dad baa afar bilood ku xiran dad baa shan bilood ku xiran dad baa sideed bilood ku xiran
adigu imsaa ku xiran tahay aniga saddex bilood baa ku xiranaha ilaa xilligaan ma jirtaa wax oo safaaradda ka socda idin soo gaaray oo arrintiina ka warqaba maya ma jirto wax safaarad oo noo timi ma jirto qofka soomaaliya inka aan ka aan aragno m- m- waaba ku boodnaaba sida qof meel la gumaysto waan meel la gumaystaa camal waaba anaga aan ku farxinaanba safaaradee noo timaado haye wax xiriir kelimaan oohin baan ku seexinaaye murugo wax xiriir aad la sameysaan ma jirtaa idinku marka
wax xiriir lambaradooda ma hayno ayaguna nama taro meel aan nalagu ogeyn ma jirto youtubeyadaan ku jirnaa inaan ku jira ciyaala aqoomaadaan ugu jira dad uurlaan ugu jira dad dhaawacaan ugu jira gabadha dad badanoo dhaawaca daway farfasheen si u dhaawaca dhaawacoodii wax dawaan u gadano ma haysano marka soomaalida waxaan ka codsanaynaa lacagaha haysano joogo kalena laga saaray baan ku bixinay joolasha kale hadda soomaalida ka buuxda lacaga isaga bixiyaan ma haystaan oo jeelka joolasha kale markaad kasoo baxaysan halkaad kasoo bixiso jeelka aad ku jirnaa lagu keenayaa jeelba jeel buu kuusii gudbinayaa marka xaaladiina caafimaad waa sidee meesha xaaladooda caafimaad wallaahi waa aad bay uliidataa waayo xabad kiliiniya ma gadan karno duuli hoostiisaan seexanaa gogolaan cid noo imaadsan haddii walba waxaana gala mutuleelka qabow daro ma haysano cunto la-aantu noo dheer fariinta biyaha nadiiflahay wasakhaana la siinayaa fariinta ee madaxda soomaalida ee aad ka codsanaysaan maxay tahay madaxda soomaalida waxaan ka codsanaa inay anaga gargaar degdega noo fidiyaan waayo dad soomaaliyeed oo jeelasha ku dhibaataysan baana waddankayagii soomaaliyeed ma joogno afrikaan joognaa qof walba wuxuu ku leeyahay idinkaa waddankiina ka yimi arru annagaa waddankayagi ka nimi Ee, idinku waxaa u badan tihiin dad si sharci daraa lagu qabtay hadda diyaar muu tihiin in dalkiina dib lidinku soo celiyo haa diyaar waa unahay sida anaga dowladayada iyo madaxdayada iyo madaxweynaha iyagu noogu taliyo diyaar baa unahay anagu waayo anagu dad dhibaataysan baa nahay kumana sii jiri karna jeel intan ka badan waa kugu wareejinaya walaal ayay weli jiraan salaam calaykum wacalaikum salaam waraxma walaal magacaaga iyo bal xaaladaa ku sugantihiin bal inooga waran walaal magacayga tuusan baa la yidhaahdaa
haye
horta badan walahi qof jaal ku jiro horta dhibaatadiisa qof walba uu dareemi karaa qof soo maray iyo qof aan soo marinba annaga ethoobiyan kasoo galnay maxaa la ii sheeg waa nala soo xabadeeyey maxaa la ii sheeg waa nala soo jirdilay waxaa lagu jiro dad dhaawacay waxaa lagu jiro dad xaamilo waxaa lagu jiro agoon baa lagu jirta waxaa lagu jirta ciyaal yaryar aan u dulqaadan jirin annaga maxaa la aad baan u dhibaataysana waxaan dowladda soomaaliyeed aan ka codsanaya in ay gargaar degdeg ah ay noo soo fidiyaan ay dhibaatada u haysata ay naga soo saaraan waa haddii jir dhulxanayo ku yaal oo soomaali yihiin weeyaan ay noo dhulxanayaan dhibaato weyn baan haysato walaalo walahi dhibaato weyn baan haysato xirnimo ma haysano cunno aan cunno ma haysano maxaa lahaa ii sheeg rafaad iyo sida inaan ku jirna